halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo talaada ah bisha disembarna waa laba iyo toban sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
xilligan hadda lagu jiro marxalad oo dhexdhexaad soomaaliya laga naqan kara ma ahanoo soomaaliya goday ku dhacda godka in laga soo saara la rabaa marka haddii culummada ay tahay oy siyaasiyiinta u arkaan inay yihiin kuwo wax qarbudaayo markaas soomaaliya dib u celinaya waajib ay waxay ku noqonaysaa markaas inay tawjiihiyaan oy u caqli celiyaan kaasi waxa uu ahaa salaad cali jeela oo ah siyaasi soomaaliyeed oo ka warramaya kaalinta culamaa u diinka uga bannaan marxaladda siyaasadeed ay haatan soomaaliya marayso warbixin ayaan idinka haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxda dalalka islaamka oo ku sii jeeda dalka turkiga halkaas oo uu shir uga furmi doono madaxda dalalka isbahaysiga islaamka shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda magaalada qudus qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ra-iisul wasaaraha israa'eila benyamin netanyahu ayaa sheegay isniintii in uu aaminsan yahay in inta badan amaba gebi ahaana dalalka yurub ay safaaradahooda u rari doonaan magaalada qudus ayna magaaladaasi u aqoonsadaan in ay tahay caasimadda israa'iil kadib markii uu toddobaadkii hore madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump shaaca ka qaaday inuu isna sidaasi la mida samaynayo isagoo ka hadlaya magaalada bruseles oo uu dhinac taagan yahay madaxa siyaasadda dibadda ee midowda yurub frederica mogeri ayaa netanyahu waxa uu sheegay in aqoonsiga trump ee magaalada qudus uu ka dhigayo xaqiiqda dhabta ah ee miiska saarane ah in nabadda ay ku salaysan tahay xaqiiqda waxa uu sheegay in qudus ay tahay caasimadda israa'iil oo aanay jirin cidtaa diidi karta hoosna uma dhigaysa ayuu yidhi nabadda waxay suuragal ka dhigaysaa nabad maxaa yeele buu yidhi aqoonsiga xaqiiqda waa saldhigga nabadda sida uu yidhi netanyahu hase ahaatee mogherini ayaa beeniyey netanyahu isaga oo sheegay in midowda yurub uusan ku biiri doonin trump si uu aqoonsado in qudus ay tahay caasimadda israa'iil
nin dhalinyaro ah ayaa weerar u muuqday mid argagixiso ah ku dhaawacay naftiisa iyo laba qof oo ku sugnaa goobta uu rabay inuu weerarkaasi ka fuliyo ee magaalada new york duqa magaalada new york bill de blasio ayaa sheegay in nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo caqiidullah oo da-diisu lagu sheegay toddobiyo labaatan jir kana soo jeeda dalka bangaladesh uu laabtiisa ku soo xidhay tuumbooyin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa isagoo isku dayey in uu isku qarxiyo mid ka mid a isgoysyada ugu mashquulka badan ee magaalada new york balse uu qarxaasi fashilmay booliska magaalada new york ayaa warbaahinta u qeybiyey muuqaalo muujinaya qofiisa soo miidaamiyey oo dhaawac ahaan dhulka u jiifa dadka kale ee dhaawacmay ayay dhakhaatiirta magaalada new york waxa ay sheegeen in dhaawacoodu uu yahay mid fudud
militariga syriya iyo xogaga ay taageerto dowladda iiraan oo ay ku jiraan dagaalyahaano afghaniyiin ah oo ay xagga cirkana ka taageerayso dowladda ruushka ah ayaa bilaabay weerar hor leh oo ka dhan ah goobaha ay haystaan mucaaradka dowladda ee deegaanka idlib gobolka idlib ee waqooyiga galbeed ee syriya ayaa loo arkaa inuu yahay meesha ugu dambaysa ee ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah kadib markii ay gacantooda ka baxday deegaanka xalab disembartii hore diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo taageerada iiraan ee dhulka ayaa ciidamada asad waxa ay dib ugu qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah caasimadda xalab heshiiska lagu dhammaynayo dagaalka xalab ayaa lagu soo warramayaa inay ku lug leedahay in inta badan dagaalyahanada mucaaradka iyo qoysaskoodaba loo raro gobolka dariska ah ee idlib talaada oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan siyaasadda soomaaliya oo marxalado kala duwan soo martay ayaa inta badan waxaa ku yimaada kala aragti duwanaanshiyo ku aadan qaabka ugu habboon ee loo xallin karo dhibaatada ka jirta dalka haddaba door intee la eg ayaa culimmada uga bannaan maxayse tahay kaalinta la gudboona siyaasiyiinta mucaaradka ah warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan siyaasadda soomaaliya ayaa ahayd mid aan deganayn tan iyo burburkii dowladdii dhexe soomaaliya inkastoo marxaladda iminka la marayo lagu tilmaamo mid isugu jirta dibudhis iyo soo kabasho haddana waxaa weli jira kala aragti duwanaanshiyo dhinaca siyaasadda ah kaalin inteeleg ayaa haddaba culimmada uga bannaan arrintaasi xilligan waxaa faahfaahinaya sheekh nuur baaruud oo ka mid a culimmada soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho culummadu waddanka waxay ku lahaayeen kaalin lafdhabara runtii oo dhaxalgala ayay ku lahaayeen markaan nimaadno marxaladan hadda waddanku taagan yahay oo la rabo dib in loo dhiso waddankii runtii waxaa muuqda ee dadaalaya ee dib u heshiisiinta u taagan ee u taagan wixii kaalmo ahoo ummadda hadday ba dhibaata dhacdo abaar waxaa la aamini gudi iyo dibad baa lacagta ka aruurin wax qabanaya waa culimmadii ciidamadii kaalin oo laleeyahay hadda dib ha loo dhiso ha loo habee waxa loo qabtay guddiga loo qabtay ee lacag inay aruuriyaan oo ciidanka si culimmada horseed u ah waxaa nasiib darro oo runtii baryahan socotay culummadu waxay u arkayaan inay fiican tahay waxay arkayaan culummadu inay aada u wanaagsan tahay dalkan inuu dhismo inuu horay u socdo dowladdan jirtaa inay istaagto bal in jaanis la siiyo si ay u tallaabsatay horumarkay sheegi iyo waxuun u samayso laakiin nasiib darro hadda waxaa jira dad isku sheegaya mucaarad inay yihiin laakiin aan ogolaynba waddankii inuu dhaqaaqo waxaan la wada og yahay inay jiraan dad inta dibadaha lacag looga soo dhiibo la dhihi dowladdii ku dumiya siyaasadanaday diiday iyo iyo iyo tilmaantanada inay annaga naga dambayso iyo inaan dhaqaaqina hala dumiyo oo iyagoo la yaqaano oo hebel iyo hebel oo lacaga soo qaata intay yimaadaan ay leeyihin mooshin hala keeno mooshinkaa qofkii saxiixa lacag baa la siin marka culummadu runtii arrintaasi ka gadooday oo kasoo horjeedaa wax waan ka hadalnay oon ka hadalnay arrintaas inay khalad tahay marka waxyaalo sidaas ayaa runtii jira laakiin siyaasiyiinta qaar oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi soomaaliyeed horena ugu tartamay xilka madaxweynaha ayaa aragti taasi ka duwan qaba isagoo xusay in loo baahan yahay in culimmadu ay dhexdhexaad u noqoto cidda markaasi talada haysa iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ee isku dayeysa in ay wax toosiyaan culummadu hadda ayagu siyaasadda kama shaqeeyaan ani ogaalkayga ah dowladda xilka ku magacaaban ama dadka mas-uuliyiinta xilka ku magacaaban iyo dadka siyaasadda ka shaqeeya markaas aan xilka ku magacaabnayn sida dee ilbaxnimada iyo nidaamka dimuqraadiga uu sheegayo waa in ciddii xilka haysaana xilka lagala xisaabtamo cidda markaas xilka aanan hayninna ay u muuqata inay tahay ciddii muujinaysay waxa ay ka gaabisay cidda xilka haysay tilmaamaysa waxa looga baahan yahay talo ka siinaysa sida dalka in loo hage ay tahay hadda culummadu waxa u furan taariikhda islaamka iyo diinta islaamka markaan eegno iyo nidaamka hadda casriga ahba waxa u furan waa talo iyo naseexo inay u jeediyaan dadka xukunka haya iyo dadka markaas aan talada haynin ee mucaaradka ah inay u jeediyaan wixii naseexo iyo wixii talo ah dalkan aniga runtii sida igu muuqdaan kugu sheegi xilkiisaan dalbaday oo madaxtinimada ugu sarreysa dadkii u tartaman kamid ahaa xilal horena waan kasoo qabtay oo kala duwan aniga sidoo dalka soomaaliya iigu muuqdo haddaan kuu sheega waxay tahay dalka soomaaliya waxa la isku hayo waa taladiisa sida loo maamul lahayaa la isku hayaa taana weli lama xalinin marka dalka hadda taladiisa saas markay tahay waxay ka imaanaysaa in lagu wado in macnihii is-ogol wax lagu wado taladan ay ahaata mid lawada leeyahay oo lawada guddoomiyo ilaa laga gaarayo qof la doortay oo haysta mandate buuxda oo doorasho toos oo dadku ay soo doorteen uu ka yimaado intii ka hore is ogol iyo isla guddoomin talada dalka in lagu waday u baahan tahay iima muuqata taas marka inay hadda ay kasoo fulayso dadka talada haya dhinaca kalena qaar ka mida siyaasiyiinta soomaaliya ayaa iyagu qaba in xilligan lagu jiro ay adag tahay in siyaasadda soomaaliya dhexdhexaad laga noqdo sida uu tilmaamayo salaad cali jeelle oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan isleeyahay xilligan hadda lagu jiro marxalad oo dhexdhexaad soomaaliya laga naqan kara ma ahan oo soomaaliya haddawaad og tahay goday ku dhacda gudka in laga soo saaraa la rabaa marka cid kastoo muwaadin soomaaliyeed oo markaas u arka dhinaca oo markaasi ou la hadlayo ama haddii culummada ay tahay oy siyaasiyiinta u arkaan inay yihiin kuwa wax qarbudayo markaas soomaaliya dib u celinayo haddee waajib ay waxay ku noqonaysaa markaas inay tawjiihiyaan oy u caqli celiyaan oo markaas ay toosiyaan maxaa yeele culummada waad ogtahay cadaaladda iyo wacyigelinta iyo waxyaabahaas waa waxyaabaha iyaga looga baahan yahay laakiin waxa oo iyaga aan hadda markaas aan aan la yidhaahdo heeska dhaafaano waxaa la yidhaahdaa inay siyaasadda horboodaan ayaa la diidaahe inay wax toosiyaan waa leeyihin cid walba kaalimay leedaha marka siyaasadda hadda waad og tahay culummadu haddii ay horboodo kaalintood yaa banaanaahe markaasna waxay noqonayaan marka inay u daliishadaan waxyaabaha oo markaasi ay ewel inay ka cadaalad falaan ay ahayn maxaa yeelay iyagu hadee alculamaau warisatul ambiyaa waaye culummadu waxaa laga rabaa inay dadkeeda mataqaana ay ku ilaaliso cadaaladda laakiin iyadoo hadday horbooda hadda cadaalad darra inay samayso saasaa laga baqaayo idana heeray u adeegsato islaamka markaas ay ummadda wakiilka uga yihiin diinta dhowaan ayay ahayd markii ku dhowaad konton sano markii ugu horreysay laga diiwaangeliyo soomaaliya axsaabta siyaasadda iyadoo la filayo in axsaabtaasi ay mustaqbalka ku loolamaan siyaasadda si toos ahna loo soo doorto madaxda mustaqbalka
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya soona diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wufuud kala duwan oo ka socda dowladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa ku qulqulaya magaalada istanbul ee dalka turkiga si ay uga qayb galaan shirka degdega ah ee loogu arrinsanayo go'aanka dowladda maraykanka ee magaalada qudus ugu aqoonsatay in ay tahay caasimadda israa'iil warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
wufuud kala duwan oo ka socda dowladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa ku qulqulaya magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga si ay uga qayb galaan shirka degdega ah ee looga arrinsanayo go-aanka dowladda maraykanka magaalada qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda israa'iil madaxda ka qaybgalaya shirweynaha dowladaha islaamka ee degdega ahi waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha dalkaasi suudaan cumar al bashiir iyo hogaamiyaal kale oo ka socda dowladaha muslimka shirkan oo ay ka qaybgalayaan wafuud ka socota toddoba iyo konton dowladood oo ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ayaa ka wada xaajoonaya tallaabada ay ka qaadanayaan go-aanka madaxweyne trump uu qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda dowladda israa'iil madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib ordogan oo si weyn u diidan go-aanka dowladda maraykanka ee ku aadan qudus ayaa toddobaadkii hore ugu baaqay madaxda dowladaha muslimka inay isugu yimaadaan shir deg deg ah si ay go-aan midaysan uga qaataan xiisadda magaalada qudus cabdilaahi macalin xuseen oo ah saxafi gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa ay yihiin arrimaha diiradda lagu saarayo shirweynaha madaxda islaamka ee magaalada istanbul saxnuni aad waa umahadsan tahay shirkan lagu qabanayo magaalada istanbul ee dalka turkiga ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne erdogan waxa waa looga hadli doonaa sida ay wararka hordhaca ma la helaya ay sheegayaan arrimaha ku aadan magaalada qudus ee barakeysan taasoo ayaan dhaweyto uu soo saaray wareegto ah madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump inay noqon doonto caasimadda waddanka israel taasay macnaha arrinta looga hadlayo dabcan taasay u badan tahay sidoo kale shirkani waxa uu daba socdaa shirkii ayaan dhaweyto maalin oon ka hor lagu qabtay magaaladan qaahira oo ay qabteen wasiirada arrimaha dibadda dalalka jaamacadaha carabta ku midoobay ay ku qabteen shirkaasna dabcan waa shir laga ilaalinayo maadaama ay jiraan banaanbaxyo badan oo wadamo fara badan oo islaam ah oo soomaaliya ay ka mid tahay ay banaanbaxyo aan caadi ahayn ka socdaan looga soo horjeeda arrimahaas madaxweyne trump ka soo yeeray si loogu dejiyo loona tuso shucuubta dadka muslimiinta ah in madaxda wadamada islaamku ay marnaba diyaar u ahayn in ay arrinta donald trump ay ku taageersan yihiin si ay u tusaan awgeed baa iyoo shirkan loo qabanayaa shirkan waa shir looga soo horjeedo magaalada qudus ayaan dhaweyto madaxweyne trump uu ugu aqoonsanayay in ay noqoto caasimadda waddanka israel xeelheeryaasha dunida muslimka ayaa siyaabo kala duwan u arkaa shirka maalinimada beri uga furmaya hogaamiyaasha dowladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ee looga hadlayo xiisadda ka dhalatay go-aanka madaxweyne trump haddaba cabdisataar cabdilaahi jaamac oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ka soo bixi kara shirka madaxda islaamka ee ka dhacaya dalkaasi turkiga waxaa ila tahay aniga ra'yigayga inay kasoo bixi karaan shirkaas lagu qabanayo dalka turkiga khaasatan istanbul go-aano muhiim ah iyo is-afgarad dhex mara madaxda dunida islaamka waxay u badan doontaa inay xambaarayn dusha looga saaro dowladda maraykanka iyo dalka israa'iil sidoo kale waxay la tahay in ay ku heshiin doonaan dowladaha dunida islaamku inay xiriirka si midaysan ugu jiraan dalka israa'iil heshiisyada dahsoon iyo heshiisyada la ogyahay ay la galeen sidoo kale waxaa adkaan doona inay u jiraan xiriirka dalka maraykanka waayo dalka maraykanka wuxuu la leeyahay xiriir soke dowladaha gacanka carbeed iyo dalka masar sidaa daraaddeed waxaa adkaan doona in xiriirka ay u jaraaniin dalka maraykanka dhinaca kale waxaa laga yaabaa inay qaataan go-aano kaleeto oo ahayn xiriirka in loo jaro laakiin culays lagu saarayo dalka maraykanka inuu ka noqdo go-aankiisii ahaa inay tahay qudus caasimadda dalka israa'iil ama ay ka baxaan heshiisyada ay kula jiraan dhaqaale ama hubka ama qaabab kaleto ay u gaabiyaan xiriirka dalka maraykanka shirka dowladaha muslimka ayaa imaanaya xili maalintii shalay dowladaha ku jira ururka midooda yurub ay diideen qaraarka dowladda maraykanka ay magaalada qudusa ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda israa'iil waxayna sheegeen in qudus ay tahay caasimada falastiina iyo israa'iil dhulka falastiina iyo magaalooyin kale oo dunida carabta muslimka iyo reer galbeedka ayaa ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay go-aanka xukuumadda washington ee ku saabsan magaalada barakaysan ee qudus maalintii sabtida ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta shir ay ku yeesheen magaaladan qaahira kuwaasoo ugu baaqay dowladda maraykanka inay ka laabato go-aankeeda ku aadan magaalada qudus madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa arbacadii hore saxiixay go-aan uu magaalada qudusa ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil waxaana si weyn u diiday shucuubta iyo madaxda dowladaha carabta iyo muslimka xuseen saxnuuni v o a khahira
qaar ka mid a qaraabada iyo qoysaska laba iyo sagaashan qof oo soomaali ah oo laga musaafuriyey dalkan maraykanka islamarkaana diyaaraddii sida iyadoo aan gaarin soomaaliya ay dib ugu soo laabatay dalkan maraykanka ayaa waxa ay xalay banaanbax ka dhigeen magaalada minneabolis ee gobolka minnesota laba iyo sagaashankan qof ee la doonayo in dib loogu celiyo soomaaliya ayaa waxaa laga kala qabtay qaybo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalkan maraykanka qoysaska dadka laga musaafurinayo la musaafurinayo qaarkood oo warbaahinta kula hadlay bannaanka hore ee daarta maxkamadda federaalk ee gobolka minnesota ayaa dowladda maraykanka ka dalbaday inay joojiso dadka soomaaliyeed ee dib loogu celinayo soomaaliya wariyaha v o a ee minnesota ayaa goobta bannaanbaxa joogay waxaana uu waraystay leyle axmed xasan oo wiilkeedu uu ka mid yahay dadka miyaami laga soo celiyey lagu soo celiyey iyo sidoo kale cumar jamaal oo isna
buuqabuuq waxaan u taaganahay wiilkayga aniga ayaa halkan iiga xira qolada aysiska wateen dadka soomaali loo qaaday ay ku jireen soomaali looma qaadin waa la soo celiyey waa la jiir dilay ayka dhan waa la dilay lugaha katiinadihii iyo wixii baa lugaha ka wada gooyey bud baa lala dhacay korkiisa dhan codkiisa xitaa ma aqoonsanaysid marka wiilkayga aniga wadankan umuu dhalan wiilkayga waa kanadayaan kanadaan ku dhalay wiilkayga aniga asagoo wan yeer oo la jiraan magaaladan la imid naani sigiskaan halkaan u soo guurnay naani sigiskii wiilkayga hal sanuu jiray ha- ilaa intaas magaaladan uu deganaa wiilkaaga magaciisa wiilkayga waxaa la maxamed liibaan yuusuf aa la dhahaa Eh, sidee ku ogaateen marka in la jir dilay iyo in eh, mataqaana dhaawacyo loo geystay ma isagaa idiin sheegay asaa noo sheegay ibad buu xitaa ni yiri "Aa, aan ka tusahay meesha ibad baa layskala hadla haddaa ibad haysatid oo dhahooyo video ahaana kugu soo wacayaa buu yidhi ibad ma hayaan ku yidhi laakiin ii sheeg wiilkayga waa rikoorgareeyo codkiisa rikoorin baan hayaa wiilkayga waa la dilay waa la ceejiyuu yidhi hadduu kanadiyaan yahay maxaa kanada loo geyn waaya maxaa soomaaliya lagala doona waraaqiisa dhalashada ay iga dhumeen intaan raadinaya marka waa layla sugi waayey daswaayaa loo bixinaya hadda hadda maxaa la idiin sheego tallaabada hadda xigta maxay noqonaysaa waxaa loo soo celiyey sababta ma la idiin sheegay?
wiigaana la bax- wiigaana la wadaayaa aboowe haddana waa la celinaya wiig- wiigana laabanayaan waxa loo soo celi because meesha ay transitka ku ahaayeen sharciyaasha dadkan keenaa la yidhi diyaaradda kale lagu saaro dadkaana dowladan sharci umayna haynin waa dad layska qasbanaya waaye marka tarxiil baa layska tarxiilaya ma fahantay marka walaalo sharci la-aan ayaa loo soo celiyo sharciyaal bay u sameynayaan markaas kabacdi way wadi doonaan wiiganayna wadayaan arbacada umalaynayaan waataad wamaadsan tahay Eh, sidoo kale waxaa banaanbaxan jooga oo dadka soomaaliyeed ee banaanbaxa ka soo qayb gala ka mid a ee cumar jamaal oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa islamarkaasina ka mid a dadka iyagu maanta ee muddada halkan taagnaa Eh, cumar haddii aan ku weydiiye adiga eh, dabcan waan ku arkayey marba dhan ayaad eh, u soconaysay maanta Eh, maxay aad bal ujeedada adiguna halkan aad u timid banaanbaxa uga soo qayb gasha waxay ahayd qaylo iyo dhawaaq ummadda soomaaliyeed ay qaylinayso caruurtoodii oo miyaami lagu haysto oo lagu lagu garaacay lugihii iyo gacmihii laga jajabiyey Ah, ilaa haatan wax u maqan iyo wax u hadlaya aysan jirinin ayay arrintan ku saabsanayd Eh, maxaa marka dadka halkan isku yimid adugu aad ka mid ahayd maxaa dadku maxay dalbanayeen dadka waxay dalbeen in eh, dad- dad ragga xiran oo la soo celiyay senegal laga soo celiyey oo dhaawaca in caafimaadkooda raashinkooda loo diiday iyo daawooyin loo ogolaado Eh, sideed eh, xogta ah inay dadku dhaawacan yihiin yaa idiin sheegay iyagaa soo wacay oo familkoodii u sheegay inay dhaawacan yihiin ee, ee, caafimaadkooda iyo raashin la-aanna ka qayliyay maxaad isleedihiin marka eh, qayladhaantiina isu soo baxa kan halkan aad iskugu soo baxdeen way ka qaban kartaa eh, dhalinyaradan amaba dadkan soomaaliyeed ee dowladda maraykanku go'aansateen la aliyo in dhibka jira horta la baafiyo inuu arrintan arrin dhib weyn ay jirta inay tahay ee, halkaas bisna maahane waxa aa jirta in xagga sharciga looyra ay aan kala shaqaynayno inay dacwooyin faalgareeyaan ay wax ka qabtaan tanna dhawaaqa bulshada in la muujiyo islamarkaasna xataa in dowladda soomaaliya oo dadkan lagu celinayo oo shaqo aan oolin oo dhaawaca ah inay laftigooda ay yidhaahdaan dadkan yaana loo soo celinin intay caafimaad ka helayaan ilaa haatanna qof walba wuxuu ku- la fajacsan yahay dowladda soomaaliya waxaa ku dhacay Waa garta. adinka ka community ahaan maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ood isleedihiin arrintan eh, mataqaana eh, waxa looga qabto lawyerin badan ayaan hadda la shaqaynaynaa qaar waa ka reebnay oo ka mid yahay yonis cali Eh, wiigan waxaa la faalgareynayaa dacwooyin badan oo ku saabsan in dadkan at least la joojiyo si caafimaad iyo daawo u helaan wixii jirana meesha la xaqiijiyo oona rajeynayno dowladda soomaaliya laftigeeda inay maxay ahayd ay tallaabo cad ka soo saarto war cad ay ka soo saarto arrintan meesha dadkan ku dhibaataysan aad waa mahadsantay labadaa mudan
wariyaha v o a ee minneabolis maxamuud mascade ayuu ahaa oo la hadlayay leyla axmed xasan oo wiilkeeda uu ka mid yahay laba iyo sagaashan qof oo soomaali ah oo dib loogu celinayay soomaaliya balse aan weli gaarin iyo cumar jamaal oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee soomaalida degan minneabolis waxay labadaba ugu waramayeen magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna xuseenow bal wararkii caalamka maxaa ugu waaweynaa mahadsanida casha nin dhalinyaro ah ayaa weerar u muuqday mid argagixiso uu ku dhaawacay naftiisa iyo laba qof oo ku sugnaa goobta uu rabay inuu weerarkaasi ka fuliyo ku dhaawacmay duqa magaalada new york uh, bill de blasio ayaa sheegay in nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo caqiidullah oo dadiisa lagu sheegay toddobiyo labaatan jir kana soo jeeda dalka bangladesh uu laabtiisa kusoo xidhay tuumbooyin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa isagoo isku dayay inuu isku qarxiyo mid ka mida isgoosyada ugu mashquulka badan ee new york balse uu qaraxaasi fashilmay booliska ayaa warbaahinta u qeybiyey muuqaalo muujinaya qofka isa soo miidaamiyey oo dhaawac ah oo dhulka jiifa dadka kale ee dhaawacmay ah iyo dhakhaatiirta magaalada new york waxay sheegeen in dhaawacoodu uu fudud yahay militariga suuriya iyo xoogaga ta- ay taageerto dowladda iiraan oo ay ku jiraan dagaalyahano afqaaniyiin ah oo ay xagga cirkana ka taageerayso dowladda ruushka ayaa bilaabay weerar hor leh oo ka dhan ah goobaha haystaan mucaaradka dowladda ee deegaanka idlib gobolka idlib ee waqooyi galbeed ee suuriya ayaa loo arkaa inuu yahay meesha ugu dambeysa ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah kadib markii gacantooda ay ka baxday deegaamada xalab ama deg- deegaanka xalab disembartii hore diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo taageerada iiraan ee dhulka ayaa ciidamada asad waxay dib ugu qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah caasimada xalab dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay isniintii in uu aaminsan yahay in inta badan ama gebi ahaanba dalalka yurub ay safaaradahooga u rari doonaan magaalada qudus ayna magaaladaasi u aqoonsan doonaan inay tahay caasimada israa'iil kadib markii uu toddobaadkii hore madaxweynaha mareykanka donald trump uu shaac ka qaaday inuu isna sidaasi si lamid ah sameynayo isagoo ka hadlayay magaalada brusels isagoo dhinac taagan ama ay dhinac taagan tahay madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub frederica mogherni ayuu netanyahu sheegay in aqoonsiga trump ee magaalada qudus uu ka dhigayo xaqiiqada dhabta ee miiska saaran ee ah in nabadda ay ku salaysan tahay xaqiiqada waxa uu sheegay in qudus ay tahay caasimada israa'iil oo aanay jirin cid diidi karta arrintaasi hase ahaatee frederica mogherni ayaa beenisay netanyahu iyada oo sheegtay in midooda yurub aanu ku biiri doonin trump si uu u aqoonsado in qudus ay tahay caasimada israa'iil
aad baad mahadsantahay xuseen haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha aan ku nasin jirnay codka macaan ee faraxiyo fiska iyo heestan qaraamiga ah nala dhegeysta waan garta waa kabankii cabdinaasir macalin caydiid heestaasi qaraamiga ahayd ay ku luuqaynaysay fanaanada farax iyo fiska halka idinkaga imaanaysay waa laanta afka soomaaliga v o waxaanay gaba u tahay guud ahaan idaacadii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo xuseen bare dhinaca iskudubridkana wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aleed waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan